الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تهلو نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen arbaco ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha labaiyo tobanaad ee dulxija sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah isdaarkii mu'asasada alkataib ee ka soo saartay dagaalkii aadan yabaal oo saameyn xoog leh ku dhex yeeshay bulshada soomaaliyeed islamarkaana rucbi iyo argagax ku riday murtadiinta iyo taageerayaashooda sidee ansaarta jihaadka iyo qaaqlayaasha cadowga ee uga falceliyeen muuqaaladii ku jiray isdaarka fariimo noocee ah ayuu isdaarkan dirayay sidoo kale waxaad maqli doontaan isdaarka oo bannaanka soo dhigay burburka xooggan ee gaaray maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya falanqeyn iyo isultaag ayaan soo gudbin doonnaa inta badan faafareebku waxaan caawa ku soo qaadan doonnaa kulan muhiim ah oo u dhexeeyey hoggaanka sare xarakada shabaabul mujaahidiin ee mid ka mid a beelaha dega wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi kelimaad ay jeedeen mas-uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobadaasi wixii kale soo kordha ayaad faafareebka ku dhegaysan doontaan waxaad toose nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa si toosaa nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka ضدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal aynu ku bilowno barnaamijka caawa isdaarkii ay alkataa'ib ka soo saartay dagaalkii taariikhiga ahaa ee aadan yabaal ayaa si aad ah u qabsaday baraha bulshada haddaba sawir ceenkee ah ayuu isdaarkani ka bixinayay burburka soo gaaray ciidanka riddada waxaa arrinkaasi shaku hayay walaalkeen faysal xasan cali oo falanqeynayahay faysal bismillaah aad baad u mahadsan tahay walaalka ee dagaalkii aadan yabaal ee ay baahisay muasasada alkataa'ib markii ugu horreysay oo hadiyadda ciidda ee ciidul adxa ee ahaa dabcan baraha bulshada si weyn ayuu u qabsaday marigaha internetka sidoo kale aad ayaa loogu faafiyey aad ayaana laysula dhex qaaday oo laysula dhex maray la yaabna ma lahan oo wuxuu ahaa dagaal aad loo sugayey dadka intooda badan ma haynin macrakada sida ay u dhacday iyo dagaalkaas sida u dhacay iyo ciidankaas sida looga adkaaday ee loo jibiyey aad ayay dadku u wada sugayeen sababtoo ah degmada aadan yabaal waxaa joogay ciidan laba kun ilaa saddex kun lagu qiyaaso bal riwaayaadka qaar ay gaarsiiyaan ilaa shan kun oo askari murtadiinta qaarkood marka ay ka sheekeynayaan waxay yidhahdaan halkaas shan kun oo askari ciidan ku dhow ayaa joogay marka ciidankii intaa la ekaa dagaalka halkaas ku qabsaday ee lagu jebiyey sida uu u yaalay in la daawado dadku aad ay u danaynayeen sidaas daraaddeed marka daawashadiisu aad ayay u badan tahay maanta oo laba maalin laga joogo markii muuqaalkaas la baahiyey haddii magaca aadan yabaal aad ku qorto ee social mediaha ee baraha bulshada haddii aad ku qorto isaga ayaa trending ah oo aad loo hadlayaa macnaha waa magac dadku ay in badan baarayaan oo sirgin ama qof waliba uu qorayo magacaas si uu u helo filimkaas uu u helo magacaas ayuu qorayaa oo hadda waxaad arkaysaa toban kun shan iyo toban kun oo dad ah ayaa hadda ka hadlaya ama hadda mushaarakaynaya magaca aadan yabaal mowduuca ku saabsan oo keliya marka aadan yabaal maalintii dagaalka uu dhacaya dabcan ma joogno hadda waxa cusub ee loo raadinayo ee loo sirjigaraynayo ee qof waliba magacaas uu social media ugu qorayo waa filimkaas inuu qof waliba helo dabcanna walaalaha fariiqa nashrinta qaabilsan dadaal xoogan ay ku bixinayaan in mar waliba oo magacaas baaritaan lagu soo sameeyo oo qofka uu soo raadiyo in islamarka heli karo dhowr muuqaal oo kala duwan oo dagaalka ah si dadku ay u daawadaan soomaali badan marka dhexdooda ayuu aad ugu faafay dagaalka marka waxyaabaha sida gaarka dadka usoo jiitay ee ay hadal hayaan ee qof waliba ee qoraal soo qoraya oo qoraal samaynaya ama qof waliba oo isku daya inuu tacliiq bixiya uu isweydiinayo waxay tahay war ciidankan dudaya ee sidii arig weer galay oo kale hal mar jaacay oo jabsaday maxay arkeen ciidankan sidan u tirada badan ee hubkan iyo rasaastan haysta muxuu la cararayaa marka ee aad ay isu weydiinayaan muuqaalkaas ayayna si gaara intay usoo jarteen meel weliba oo aad istaagto yaal ciidankii oo jawxerada cararaya qaarkood xabadda ku dhacayso oo goobta ku dhacaya laga sii kala cararay oo cid u jeesanaysa aysan jirin marka hasiimadaas iyo jabkaas foosha xun ee gaaray maleeshiyaadka murtadiinta ayaa baraha bulshada meel weliba oo aad milacsataba aad ku arkaysaa murtadiinta marka aad ayay uga xumaadeen foolxumada intaas la eg ee maanta baraha bulshada haysata aysan waxbana ka qaban karin saas daraaddeed fariintoodu waxay kusoo koobantay oo keliya yaan lasoo dhigin qadka sawirada noocan oo kale ah ee ciidanka heybadooda burburinaya waa ciidan mar hore heybadiisu burburtay firxadka laga hayo ee laga soo bilaabo ee maalintii dagaalkan u bilowday ilaa maanta oo aadan yabaa lasoo bandhigay uu midba midka kale ka daran yahay marka waa ciidan marka horeba heybadiisu burburtay balse in dadkii ay beenta u sheegayeen ee ay guulaha waxba kamajiraanka u sheegayeen inay daawadaan boqolaal askari oo hal mar isbuuranaya mid mid fiirinaya aysan ku jirin hasiimada intaas la egniyo jabka xoogan ay ku kartay ayaa ku adkaatay inay daawadaan sidaas daraaddeed marka ciidankoodii oo la baacsanayo oo la cirsanaya ayay arkeen waxay arkeen ciidankoodii oo qaxaya oo qax ah oo baabuur shacab saaran hasiimada ku dhacday marka xasan sheekh maxamuud iyo ciidankiisa saddexdii sane ee ugu dambeysay ayuu filimkii aadan yabaal soo bandhigay aad ayaana dabcan loo daawaday oo soomaali fara badan oo aan lasoo koobi karin ayaa muuqaalka aad u daawatay wuxuuna muuqaalkii ee aadan yabaal dabcan ka tarjumayaa ama suurad kaa siinayaa maanta aragga ay leedahay xukuumadda riddada iyo ciidankeeda iyo halka ay ku biyo shubatay xamladii ay soo qaadeen allah ayaa ku mahadsan sidoo kale muuqaalkan ma burburinin oo keliya ciidankii riddada ee taliskoodii ugu weynaa ee shabeelada dhexe ma uusan burburin balse wuxuu burburiyey heybadii hogaanka ciidanka dowladda riddada dadka qaar waxay oranayeen firxadka dhexdiisa ayaa waxaan ku dhex aragnay shuute oo ka mida dadkii firxanayay ee cararayay waa guddoomiyaha maxkamadda militariga ee dowladda riddada odiwa ayaa waxaan firxanayey ee dhabarkooda sii muuqda ka mid ah oo meesha ee lagu baacsaday sidaas daraaddeed marka heybadda hogaankoodii iyo ciidankoodii ayaa burburtay oo iyaga xitaa iyaga qudhooda oo saraakiisha ciidanka ah oo maalin weliba hadli jiray oo fagaaraha maalin weliba taagnaan jiray maanta afkii ayaa juuqda gabay cid hadalkooda iyo warkooda dib u maqashay ma jirto ninkan shuurte la yidhaahdo ee maxkamadda ciidanka haysto maleeshiyaadka murtadiinta way isku cabsigelin jireen heybad ayuu dhexdooda ku lahaa ee markii askari wax u haleeyo shuuta ayaa lagu geenaya shuuta ayaa kusoo qabanaya shuuta ayaa ku maxkamadeynaya waxaas ay murtadiintu isugu sheekeyn jireen maanta ninkii isaga ahaa firxadkii aadan yabaal ka soo cararay ayuu ku jiraa waa nin heybaddii uu dhexdooda ku dhex lahaa iyo macnihii dhexdooda ku dhex lahaa oo idil ayaa baaba'day maantana wuxuu haystaa suurad ah ninka ugu fulisan maleeshiyaadka murtadiinta sababtoo ah dadki ninkii ugu horreeyay ee uga hor cararay ayuu ahaa oo meesha kasoo firxaday heybadda burburtay ee ciidanka riddada filimka aadan yabaal dabcan miskul khitaam ayuu u ahaa aadan yabaal waxay ahayd meesha keliya ee ciidanka riddada la oranayey haddii lagu jibiyo meel kale oo ay ku nagaan karaan inaysan jirin hadda maanta ma jirto askarta riddada tiro kastaoo ay gaaraan meel kalsooni loogu qabo inay joogaan oo ay ku nagaadaan oo ay kaligood difaacdaan rajadaasna aadan yabaal ayaa soo afjartay marka walaalka muuqaalka allah ayaa ku mahadsan walaalihii mujaahidiinta ahaa ee dagaalkaas malxamada ah qaaday ee muslimiinta guushaas weyn usoo hoyeyna allah ka ajarsiiyo haliyeyadii soo diiwaangeliyay muuqaaladaas ee argagaxa leh ee cadowga allah uu ka argagaxay soo duubayna allah ka ajarsiiyo ragga diyaariyey ee qurxiyey iyo ragga hadda nashrintiisa u taagan ee cadowga allah weli kusii argagaxgelinaya ilahay camalkooda ha ka aqbalo waxaa la dhihi karaa waa dagaal allah uu nagu guuleeyey oo sidii loogu talagalay u dhacay sidii ugu quruxda badneedna loo soo duubay sida ugu quruxda badanna dadka soomaalida dhexdooda ugu faafay aad buu umahadsan walaalkeen faysal xasan ayuu kaasi ahaa haddaba isla arrinkaas ayaan ku guda jirnaaye kubanaan kun oo qof ayaa isdaarkan baraha bulshada uga falceliyey waxaa soo indhiindheeyey walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir dabcan filimkan aadka u xiisaha badan ee ay baahisay muasasada warbaahineed ee alkataib laguna soo bandhigayey duulaankii ay ciidamada mujaahidiintu ku xoreeyeen degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe si weyn ayuu ugu faafay baraha kala duwan ee bulshada dadweynuhuna aragti kala duwan ayay ka dhiibteen filimkan ayaana si weyn ugu baahayy baraha kala duwan ee bulshada ku wada xiriirto waxayna dadku barahaasi iskula wadaagayeen maqaadic kala duwan oo laga soo jaray filimka kuwaasi oo muujinayey jabka iyo halaagga ku dhacay maleeshiyadii murtadiinta ee ku sugnaa degmada aadayabaal haddii aan markan eegno aragtiyada ay dadweynuhu ka bixiyeen filimkan aad bay u fara badan tahay bashiir dadka aragtiyada dhiibtayna waxay isugu jiraan dadka ansaarta ah ee baraha bulshada iyo sidoo kale cadowga qudhiisa waxaana ka mid ah dadka aragtiyada ka dhibtay maxamed dheere qof ay ugu qoran tahay waxa uu leeyahay allaahu akbar allaahu akbar alle ayaa ku mahadsan oo u gargaaray addoommadiisa mu'miniinta ah dhanka kalena hoojiyey kuwa ardaasha ah ee kibirka isla qaadqaadayey ayuu yidhi qof ay ugu qoran tahay kashka waxa uu leeyahay halkan waa aadan yabaal waa muuqaal aad u xanuun badan in aan soo dhigo xitaa ma rabin balse waa muhiim dayaca jiro in mararka qaar lasoo bandhigo ayuu leeyahay wuxuu intaasi ku darayaa haddaba sida aan mar walba sheegno lama qariibsanayo in ciidankii dalka sidan foosha xun u jabo waayo waa ciidan aan hoggaanka ka dhisnayn oo haddana bilaa moral ah ayuu leeyahay qof ay ugu qoran tahay hodan axmed waxay leedahay qof hooyadii iyo aabihii ay ku dhaleen shareecada islaamka oo isagu gaalo soo raacay islaamka la dagaalamaya waa in la dilo khayr ma lahan ayay tiri axmed tawaad qof ay ugu qoran tahay waxuu leeyahay waa muuqaal kooban oo ku saabsan fadeexaddii qarniga ee ka dhacday degmada aadan yabaal ciidankii waxay ooda jabsadeen markii ay arkeen taliyo odowaa iyo shuute oo cagaha wax ka dayey weerarka markuu bilowday nasiib darrase jabkii iyo fadeexaddii ka dhacday aadan yabaal cid lagula xisaabtamay iska daaye darajo dheeraad ah ayaa lagu sii helay ma garan karo halka ay xaajadu ka qaldan tahay ayuu leeyahay fahad cabdiraxmaan qof ay ugu qoran tahay waxuu leeyahay naf jeclaa oo orod badana hal hal xitaa uma ordayaan waa koox koox ugu yaraan labaatan hal mar cararaysa oo garbaha isku haysa ayaan arkaa ayuu leeyahay iyagaba way ogyihiin haddii kufrigaas ku dhintaan waxa sugaya oo cadaabka alle ah ayuu leeyahay qof ay ugu qoran tahay maxamed binuu waxa uu leeyahay muuqaalka wiilkan iyo muuqaalo kale oo laga duubay aadan yabaal markii ay argagixisadu la wareegaysay ayaan daawaday runtii waxaadna dareemaysaa markaad aragto muuqaalada noocan ah mas-uuliyad darrada ballaaran ee ka dhex jirta hay-adaha dawliga ah ee dalka ayuu leeyahay macalin heego qof ay ugu qoran tahay waxuu leeyahay kumanaan ciidan ee taliyo odowaa kala soo cararay aadan yabaal siday u firxadeen ma daawatay xasan sheikh ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed si weyn ayuu u burburiyey runtii lama maqal lamana arag tan oo kale isaga hortii ayuu leeyahay muuqaalka waa cararkii aadan yabaal ayuu hadalkiisa kusoo koobay qof ay ugu qoran tahay axmed jicibo waxauu leeyahay shuute oo gaari cabdibile ah dhakada ka saaran oo ku qaxaya miyay dhaayaheygu u jeedaan mise wuu u egyahay muuqaalkan waxaa laga soo jaray filimkii xalay la baahiyey ee aadan yabaal ayuu leeyahay sayid nuur qof ay ugu qoran tahay waxauu leeyahay ciidanku maanta waa kuwaas boqol iyagoo ah cararaya ee xabadda lala dhacayo war ninkan waddanka ha laga qabto xasan sheikh ah ayuu leeyahay halkan waa aadan yabaal ayuu kusoo gebagabeeyey luul maxamed weheliye qof ay ugu qoran tahay waxay leedahay allaahu akbar murtadiinta way jabeen allaahu akbar qof ay ugu qoran tahay sadiiq cali waxa uu leeyahay maasha allah waa wax lagu farxo in aan aragno ciidankii kibirka social mediya la doobinayey in maanta furimaha dagaalka firxadkooda isku buurtaan maxamed qof ay ugu qoran tahay waxa uu leeyahay muuqaal ay soo bandhigeen al-shabaab dagaalkii ay ku qabsadeen meelo dhowr ah oo ay aadan yabaal ku jirto wuxuu ahaa muuqaal aad looga xumaado oo muujinaya in soomaaliya aysan lahayn ciidan lagu tashan karo oo leh caqiido wadaniyad iyo mid shakhsiyadeed waxaad arkaysaa ciidan boqolaal ah oo ay eryanayaan siddeed al-shabaab ah iyagoo qoryaha laminaya muuqaalkaas waxaan ka gartay in aadan cidna iska celin markii lagu sheego inaad tahay ahlunaar kitaabka alleh ka soo horjeeda kan kula dagaalamayana uu yahay mid ilaahay iyo rasuulkiisa u gargaaraya si kastaba dowladdu qalad ma laha ee waxaa qaladka iska leh mooryaanka rasaastiisa ku qayilaya si loo dilo isagoo ordaya ayuu yidhi qofka ugu dambeeya haddii aan soo qabanno waa qof lagu magacaabo axmed sheekh yuusuf waxa uu leeyahay malaha dagaalka malaa'ig ayaa ka qaybgelaysay sidii dagaalkii beder oo kale waxaanay macquul ma ahan ayuu yidhi marka bashiir aragtiyada laga dhibtay filimka mu'asasada alkataayib ay kusoo bandhigtay duulaankii lagu kala baxay ee mujaahidiintu allah fadligii ay ku xoreeyeen degmada aadayabaal ee wilaayada shabeellada dhexe aad ayay u fara badan yihiin oo lama kala gaaro balse halkaas ayaan ku hakinaynaa aad buu mahadsan walaalkeen maher maxamed ayuu kaasi ahaa sidoo kale isdaarka ay alkataa'ib kasoo saartay macrakadii aadan yabaal ayaa si xowliya ugu faafay baraha bulshada walaalkeen maxamed xasan alfaatix ayaa isha soo mariyey sida ay ansaarta filimkan u gaarsiiyeen cadow iyo sidiiq intaba bismillaah aad baad u mahadsan tahay bashiir isdaarkii muasasada warbaahineed ee alkataab ee kasoo saartay macrakadii taariikhda gashay ee aadan yabaal waxa uu si aan horey loo arag ugu faafay qeybaha kala duwan ee baraha bulshada sida telegram facebook iyo twitter oo hadda loo yaqaano x isdaarka runtii sida waafiga loogu soo bandhigayay macaarigtii aadka u xooganaa ee mujaahidiintu afartii bilood ee lasoo dhaafay ay ka galeen wilaayaadka hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa waxaa daawaday boqolaal kun oo ruux isdaarkan ayaa runtii si aad ah loo wada sugeeyey ka hor intii aan lasoo saarin ayay ragga firfircoon ee wax ku qoraa baraha bulshada waxay saadaalinayeen ciidul adxaa hadiyadda ciidda waxa uu noqon doono dhanka alkataa'ib filasho nuucee ah ayaa laga filayey dadku ay sii saadaalinayeen waxayna intooda badan ay sheegayeen in muasasada alkataa'ib ay keeni doonto dagaalkii taariikhda galay ee aadan yabaal iyagoo u sababeeyey in dagaalkaas horey aysan muasasadu ay uga soo saarin wax muuqaal ah sida looga bartay janaralka alkataa'ib al akhbaariya marka macrako ay ka dhacdo wilaayaadka wuxuu si hordhaca usoo bandhigi jiray sawirada iyo muuqaalo kooban laakiin macrakada aadan yabaal muuqaal kooban janaralka kataa'ib al akhbaariya kama soo saarin taas ayaa waxay xoojinaysay in hadiyatul ciid uu yahay dagaalkii aadan yabaal wixii xilligaas ka dambeeyey runtii si aan caadi ahayn ayaa loogu baahiyey baraha bulshada ansaarta jihaadka taageerto maadiya ka gaartee ayaa si heer sare ah u faafinaya muuqaalka isagoo dhammaystiran ayay ku bilaabeen markii alkataab ay soo saartay kadib waxay ku xijiyeen isagoo qeybqeyb ah oo macrakadii sumadaale laba garas masaajid cali guduud ayay halhaal usoo jaranayeen kadibna waxaa xigayba in cadowga sida qaaqlayaasha iyo dadka mucaaradsan xasan garguurte ay hadba qeybta qoseysa ay kasoo jaranayeen bashiiro arrinta aadka u xiisaha leh ee baraha bulshada wada qabsatay marka aadanyabaa lagu qoro facebook twitter iyo telegramna la arkaya waxay tahay maqdaca ama kilibka leeshaadka murtadiinta oo iyagoo dhig la qabta aan lahayn cagaha wax ka dayaya ee ku hor ordaya wiilal geesiyaal mujaahidiin ah oo qoreyaha ak ka wata runtii aad iyo aad ayaa qeybtaas loo hadalhayay waxayna muujinaysay in dadku ay wada daawadeen filimka macrakada aadanyabaal cadow iyo sidiiqba waa la wada daawaday falcelinadoodana waa la bixinayay laakiin arinta aan isdul taagaya waxay tahay qaabka loo baahiyey runtii aad iyo aad ayaa loogu baahiyey social mediaha xataa qaar ka mid ah wariyaasha gaalada ee reer galbeedka ayaa barta x ee twitter loo aqoon jiray waxay ku faafinayeen qeybo ka mid ah filimka oo ilbiriqseyer ay kasoo jarteen arinta sida aadka ah loo hadalhaya waxay tahay in jenaraaladii ugu sarreysay kooxda riddada ay ka firxanayeen goobta dagaalka hirarka maleeshaadka murtadiinta oo runtii kumanaan iyagoo ah wiilal yar ay ceyrsanayaan ayaa ahaa wax si aad ah loogu maadeysanayay filimkan wuxuu helay iqbaal iyo faafin ay yar tahay nuuciisa nuuc la mid ah muasasada arkataib horey waxay soo saartay isdaalaad maqle muuqaal oo cajiib ahaa laakiin kan waxaa muuqatay in kuwii hore wax badan oo kaga duwanaa wuxuu kusoo aaday waqti maleeshiyaadkii murtadiinta la kala daadiyey lagu jibiyey wilaayaadka dhaca bartamaha dalka soomaaliya kooxda ridada ee wajahayso mazaq siyaasi ah iyo mid amni ah marxaladda uu kusoo aaday ayaa la dhihi karaa waxay ahayd marxalad xasaasi ah taasna waxay keentay in si aad ah cadow iyo sidiiqba ay ugu faafiyaan baraha bulshada bashiirow hadda oo aan hadlaynana cid walba oo filimka aadanyabaal u bahata waxay ka heli kartaa baraha bulshada gaar ahaan facebook iyo telegram oo isagoo dhammaystiran ku jira arinta xusida mudan waxay tahay in cadowga dhexdiisa u isgaargaarsiinayay tusaale ahaan qaar ka mid a siyaasiyiinta ama qaaqlayaasha murtadiinta ayaa waxay wax ka soo qorayaan qisada filimka aadanyabaal kadibna waxaa loogu soo daadanayaa qeybta tacliiqaadka ama comatiska waxaa la isweydiinayaa filimkan halka laga heli karo kadibna allaha barakeeya ansaarta jihaadka ayaa linkiyada halkaas ku daadinaya sida telegram iyo facebook intaba taas oo ka dhigan in qof walba oo filimkaasi baadigooba uu si fudud ku helayo الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka qeybihiisa dhexena waan isa soo garan dhegeystayaal markan iyo kulan ballaaran oo u dhexeeyay hogaanka sare xarakada shabaabul mujaahidiin iyo sidoo kale beesha bartiro oo kamid a beelaha deegaanka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi shirweyne ballaaran oo ay barbar socotay dowla diini ah ayaa dhexmaray qeybaha kala duwan ee beesha bartiro oo kamid ah beelaha soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin ka socotay xarakada shabaabul mujaahidiin kulankan oo ay gogashiisu ay dhigta beesha bartire ayaa waxaa kasoo baxay qodobo muhiim ah iyadoo beesha beeca ay balan la gashay hogaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh xuseen cali fiido oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay kulanka lagu soo xiray shirka waxaana uu ka hadlay qodobada ay labada dhinac isla meeldhigeen إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى مهضر أسقناتي هل كان أسوق كاني أنك وكهد لنا أسكبورين لنا كدقن كدين إسلامك كرقادستا إلهي كتاب كيسا يسنة رسولك صلى الله عليه وسلم ilaahay subxaana wa tacaala mahadiisa kadib jasaakum allahu khayran baan idin leenahay gogasha wanaagsan ee sida deg dega aad u dhigteen ee qaabilaadda waxayna ka turjumaysaa waxaan isku nahay maantay oo taariikhdu tahay toddobadii bishii dulxij kun afar boqol afartan iyo lix oo talaado ah halkan waxaan isugu nimiday beelweynta bartire culimmadeeda odayaasheeda waxgaradkeeda ganacsatadeeda intaba oo waxaa ka maqanoo waxgaradkii dadkii ma garanaysa mas-uulka u ah ee aada u yaryihiin inta badan ay joogaan waxaan halkan kusoo gudbinaynaa marka waxaan shirka iyo ma garanaysaa qaradkiisa iyo ujeeddadiisu ay ahayd shirkaas oo annaga noo socda ilaa iyo dhowr maalin aan ka wada hadlaynay horumarinta diinta islaamka iyo ku dhaqanka iyo tadwiirka dadka muslimiinta khaasatan reer bartire iyo deegaanadooda in ma garanaysaa halkan lagu gorfeeyey in kor loo qaado ku dhaqanka diinta islaamka meel kasta oo ay degto qodobka koowaad kaas weeye qodobka labaad wuxuu ahaa in kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu caleyhi wasalam ay kor u qaadaan inay jihaadka bariga afrika raqamka koowaad ama lambarada koowaad dadka koowaad ay ka noqdaan waxaan kaloon ka niqaashinay in dadka reer bartire waxbarashada diinta islaamka hadday xalaqaad tah hadday masaajida tah hadday macaahid tah iskoolaadka kaloo islaamiga ah dowraadka intaba inay ka qayb qaataan odayaasha wiilasha ragga dhexdhexaadka nabadoonnada dumarka dhallinyarada wiilasha intaba inay ka qayb qaataan waxbarashadooda annaguna aan diyaar ula nahay intaasaa ula nimiday waxa kale oo aan ku heshiinay in ma og tahay ay u noqoyo walaalnimada daris wanaagga khayrka ay soo dhoweeyaan difaaca diinta islaamkana uu raqam waaxid ka noqdo naf iyo maalba waxaan kaloon ku heshiinay dacwada in la horumariyo hadday tahay mid oo ma garanaysaa madaarista qur-aanka macalimiinta dhinac walbaba waan ku heshiinay odayaasha ayaa ka hadli doona insha allahu tacaala waxaan rabnaa marka in dadka muslimiinta si guuday ogaadaan si khaasana beesha bartire ee halkan joogta iyo inta maqanba waxa aan ku heshiina inay yihiin xoojinta jihaadka ka socda bariga afrika waxaa kale oon rabaa inaan sheego oo mar labaad haddan aan ku celiyo inaan ballan iyo mucaahado galnay horena aan u galnay haddana ballan iyo mucaahado inaan galnay mucaahadada aan galnayna waxaa waaye inaan isku mid ka nahay gaalada soo duushay ee madow iyo caddaanba leh ee dadka muslimiinta ee dalka muslimka ku soo duushay waxay naga ballan qaadeen inay naftooda iyo maalkooda ku difaacayaan waajib ay ku tahay sida annaga waajib noogu tahay isku mid aan nahay odayaashii waa kuwan halkaanay joogaan culimmadii waa joogaan waxgaradka ganacsatada waa joogaan waxaan rabaa marka in aan gebagabada ilaahay subxaana watacaala annaga wuxuuna leeyahay aladiina in makkannaahum fi lardi aqaamu asalaa wa aatu zakaat wa amaruu bilmacruuf wanahow can ilmunkar walilaahi caaqibat lumuur ikhwa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay buqcayar haddii ilaahay gacantiina geliyo inaad diinta salaada ku ogtaan sakada bixisaan diinta islaamka o dhan aad ku ogtaan laga wada macno dadka ugu horeeya oo la rabo inay shareecada islaamka fuliyaan waa dadka curufada oo mas-uulka qabaa'ilada ka ah oo culummada oo ma garanaysaa iisheeg ganacsatada oo odayaasha nuqubada inaad fulisaana laydinka rabaa saan anagu ma ogtahay iisheegnaloogu imtixaama mas-uuliyadda ba adinkana ugu imtixaaman tihiin marka ugu dambaysa waxaan rabaa marka ilaahay subxaana wa tacala inuu markhaati ka noqdo bartirow ma ku ballanna reer bartiro beesha bartirow inaad kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala aad ma garanaysaa garabkiisa gashaan ood u hiilisaan ma ku ballannay ma ku ballannay inaad u hiilisaan diinta islaamka allaahu akbar allaahuma fashad allaahuma fashad sidoo kale sheekh xasan maxamed cali sheekh xasan afgoye oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhankiisa ka mahad celiyey gogasha ay fidisay beesha bartire iyo martisoorka ay samaysay wuxuuna ku dhiirigeliyey inay ka soo dhalaalaan balamihii ay qaadeen alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamadi wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin yaquulu allahu subxaanahu wa tacaala wa awfuu bilcahd ina alcahda kaana mas'uula awalan waqabla kulli shayin allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iskale meeshan nagu soo kulmiyey annagoo caafimaad qabna amni haysanna diinteennana xur u ah ilaahay nicmooyinkaas uuna siiyey faraha badan shukrigeeda allahna waafajiyo tan labaad waxaan rabaa inaan beesha uga mahad celiyo soo dhowayntii adeegii aad u quruxda badnaa dhaganugeylkii gogoshii ay noo dhigeen waa uga mahad celinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala siday noo qiimeeyeen oo ay noo sharfeeyeen si ka sharaf badan oo ka qiimo badan ilaahay jannatulfirdowsa ugu sharfo maalkay bixiyeen iyo dadka isu keeneenna ilaahay ajirha ka siiyo runtii aad ayay noo farax gelinaysaa dadka markaan ballanno siday tahay uga soo baxa tii hore waa idinkaga mahad celinaynaa hadda waxaad gasheen ballan qur'aankana ballanta meeshuu dhigay waa aad og tihiin walaalada aan isdhinac fadhino waxaan ku soo ballannay kutubka allah subxaanahu wa tacaala sidaas ayaannu ku wada jirnaa maanta beesha aan la joognana waxaan kula ballannay kutubka ilaahay inaan ku dhaqanno oon iskugu hiilinno oon isku garab qabsanno kutubka ilaahay kor u qaadistiisa waad ballanqaadeen ballan allah subxaanahu wa tacaala ayaad gasheen ballantaas oofinay idinka rabtaa wa ufuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uulan waa layska weydiin doonaa hadday ballan burin timaadane rasuulka calaamaatulmunaafiq uu ku sheegay ilaahay naguma keeno waxaan idinku baranay inaad wada mujaahidiinta soo dhowaysaan ood u loogtaan ood gacmo furan ku soo dhowaysaan haddaan magaalo soo galnay iyo haddaan baadiyo joogno kii furunta ka soo noqda iyo kii magaalo kale ka yimaadaba waxaan markhaati idinkaganahay qof weyn iyo qof yar rag iyo dumar inaad aad mujaahidiinta u soo dhowaysaan waa idinkaga mahad celinaynaa ilaahayna waxaan idinkaga baryaynaa bedel khayr badan inuu ilaahay idin siiyo qof kasta waa mas-uul kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi xadiidkaas soo noqnoqoshadiisa dhagaheenna uu ku soo noqnoqday yaanan fududaysanin qof kasta waa la weydiin doonaa muxuu mas-uuliyaddiisa ku soo qabtay dadka uu mas-uulka ka ahaa muxuu soo qabtay wixii wanaag ahaa uu faray wixii waa laga weydiin doonaa waxaan naftayda iyo nafteena u dardaarmay cabsida allah subxaanahu wa tacaala ballantaan qaadnayna ilaahay ha noo fududeeyo dadka aan mas-uulka ka nahayne ilaahay ha islaaxiyo annagana dad wax wanaajiya allah naga dhigo camalkeennan ikhlaas allah noo kaga dhigo jazaakum allahu khayra aljazaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhinaca kale hogaamiyaasha dhaqanka ee beesha bartire oo ugu horeeya ugaas aadan maxamed axmed aadan buuti ugaaska beesha bartire ayaa ka hadlay shirka waxayna ballanqaadeen inay fulin doonaan wixii ay kula ballameen hogaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab walaalaha annaga iyo culummadii dad badan baa kasoo qayb galay shirkan shirkan shir muddo soo socday u ahaa dowrooyin badan baa nala siiyey culummaa noo imaaday ilaahay diinkiisaa noola sheegay awal waxaan u taagneen inaan mujaahidiinta garab taagnaano ama muxuu ahaayey u hiilinno aan garab istaagno cadowga soo jireenka ee soo duulay oo ku soo duulay dadka muslimiinta oo laa ilaaha ila allahu le ku soo duulay oo masaajidada ku soo duulay oo mudarasooyinka ku soo duulay oo waxay keyr iyo wanaag ahoo jiray in burburiyey ku soo duulay inaan iska kaashanno oo geeska ayaga ahay aan geeska kale kitaabka ka qabanno aan ku ballannay beeshii reer bartiro holi waa u soo dhoweeyeen mujaahidiinta beecay galeen abu zubayr ay beeca la galeen ilaahay shahaadada ha ka aqbala abu cubeyday ka galeen xafidahullaahu rag xarakada wakiil uga ah oo abu cubeyde uu soo diray ayaan beeca la galnay beecadaas beecadeedii kale maantaan joognaa gogashaan reerka ayagaa dhigay xarakadana waa noo imaaday iyo rag mas-uuliyiin oo culummo ah ilaahay camalkooda ikhlaasa ka dhiga walaalayaal waan idin soo dhoweynay hadda ka horena waan idin soo dhoweynay miirka muslimiinta salaanaad nooga gaarsinaysiin macaadaan nahay beeca cusubaan kula galnay meesha annaga aan idinka jirnana ilaahay idinkiis muslimiinta iyo mujaahidiinta lagama soo gali doono allaahu akbar ilaahay idinkiis xagga annaga idinkama soo gali doono maciinnaan nahay garabkiinnaan nahay walaalihiinnaan nahay dadka soomaaliyeed oon diriska nahay oo mujaahidiinta ah oo qabiilooyinka aad ku xisaabtamaysiin oo kale sidaad uga xisaabtamaysiin ayaad nooga xisaabtamaysiin waxaa kaloon kusoo gabagabaynayaa jihaadka naf iyo maal waaya nafna diyaaraan la nahay maalna diyaaraan la nahay hadda waxaan diyaar la nahay boqol neef oo geel leh isbuucu soo socda inaan wareejinno allaahu akbar boqolkaas neef ilaahay dartiis ayaan ula baxnay mujaahidiinta nama weydinin raggii xarakada wakiilka ka ahay nama weydinin annagaa ilaahay dartiis ula baxnay ayagaanba waxba goynayninoo yar intaas in ka badanna waan bixin doona hadduu alle idmo laakiin intaas waxaan ku darsanay jihaadkaasaan ku darsanay ilaahay dartiisaan ugu darsanay intaasaan isku ognahay intii culammada ay sheegtayaan isku ognahay ballantana diin waay ballandarra diindarhay leedahay dad muslimiin ahaan nahay waxaad nagu ogtihiin inaan idin garab taagannahay oo maciinanahay intaasaad nagu ogtihiin wabilaahi towfiiq sheekh cumar xayaakallah ayaa sidoo kale kulankaasi ka hadlay alxamdu lilah rabi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri addunya waaddiin wasala allahu calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd alxamdu lilah uma alxamdu lilah ilah baan mahad celinaa jala wacalaa yaquulu allahu jala fii culaa in takuunuu saalixiina fa inahu kaana lilawaabiina kafuura allah ayadaa wuxuu ku leeyahay mu'miniinay haddaad noqotaan dad sulaxa ah oowan wanaagsan oo dariiqa alla ku toosan manhajkii nabiga raacaya sala allahu calayhi wasalam lixajecladooda ay tahay lixajecladii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam fa innahu kaana lilawaabiina kafuura ilaahayna wuxuu ahaaday subxaana wa tacaala dadka toobadkeen ka badan mid isaguna aada dunuubta ugu dhaafa leanna qofku markuu saalix noqdo waxaa ka dhalanaysa inuu isaguna haddana muslix uu noqdo isagu lafihiisa wuu u hagaagsan yahay haddana addoomihii ilaahay ummatu maxamed oo dhan buu bermed u yahay wuu isku dayaa inuu hagaajiyo ilaahayna dadka tabaabadkeenayaasha wuxuu noqday lil awaabiina kafuura allah jalla fii culaa ayad kale wuxuu ku leeyahy walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha arlada ha fasahaadiina mu'miniin iyo keyrkoodba markuu alla hagaajiyey ka gadaal risaaladu soo gaadhay tawxiidku uu soo gaadhay maxaanku dhahda caqiidatulwaal walbar ay soo gaadhay jihaadku uu soo gaadhay tadbiiqu sharciillaahi ay soo gaadha alxisbatu ay soo gaadhay wilaayaadku ay soo gaadheen war nicamkaa markaad hesheen oo ilaahay arladii idiin hagaajiyey idinku ha fasahaadiina fasahaadka maxaa noqonaya ummaddu haddii ma taqaanaaye ilaahay subxana watacaala manhajkeeda laga leexdo walow wax yarna allah ka dhigay fasaad buu noqonaya ummaddu doon bay wada saaran tahay doontaa la wada saaraya qofkii dariiqeeda ka leexda wuxuu ka dhigan yahay doolligii dhinaca ka duleynaya oo kaleeto qofku hadduu isagoo mas-uul ah uu khada ka dhaco waa ka gedisan yahay qofka caadiga ee khada uu ka dhacayo qofka isagoo oday oo horjooga ah amba amiir ha ahaado amba hogaan dhaqan ha ahaadee amiir dhaqan ha ahaadee hadduu dembi ka dhaco dembigiisu waa ka wan yahay dembiga dadka kaleeta ka dhacaya faliajli haada ayaa waxaa la rabaa qofka mu'minkii arlada inuu ku ilaaliyo cadaaladda uu ku ilaaliyo ammaanada uu ku ilaaliyo cadaalad darra hadday timaado maxaa imanaya dulmi baa imanaya ammaana darra hadday timaadana maxaa imanaya khayaano ayaa imanaysa faqeenna iyo khayrka iyo maxaan ku dhaha kulankeennu inuu u bato ilaahay diintiisa ka hadalkeeda allah subxaana wa tacaala aayad kale wuxuu laa khayra fii kahiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas in badan oo dadka ka mida kulankooda iyo faqiiqaarkoodu iyo shirarkooda wax qiima a kuma fadhiyo ilaagtiisana qiima kama lah ilaa man amara bisadaqa qof wanaag sadaqa dadka muslimiinta amray mahan aw macruufin samafalay mahan muslimiinta inay samafalaan macruuf la yimaadaan wanaag la yimaadaan ayuu dadkii amraya aw islaaxin bayna annaas amba dad waxoogaa shaqaaqa ay dhex marto khilaaf yaru dhex mari hagaajintooda waana shaqada laga rabo dadka nuqabada ikhwaan marka waxaan u baahannahay dadkeenna horjoogayaasha ah addoomaha ilaahay ee addoomaha alloo addoommihii ilaahay dhabtaha inagu inaynu noqonno addoomihii ilaahay ee dhabtaha ilaahayna noqonno ilaahay kitaabkiisa aan u run sheegno alle aan u run sheegno rasuulkiisa aan u run sheegno mu'miniinta aan u run sheegno markaynu intaas sameeyno kadaalika waxaa laynaga rabaa dadka inaga dambeeyana ayagana inaynu kula macaamilno shareecada ilaahay subxaana wa tacaala markaynu wax yar dadaalnay inta kale allah dhammaystiri doona subxaana wa tacaala sidaa haddaynu yeelno waynu dadaalnay dadaalkaana abaalmarkeeda adaa iskale ikhwaani ilahi waxaan ka baryaynaa biasmaa'i alxusnaa wa sifaatihi alculaa makaankan sharafta badan siduu alla inagu kulmiye jannat alfirdows ilcalaa allah inagu kulmiyo kurbada adduunyata aakharaba allah inaga dulqaado culayska adduunya ka aakharaba allah inaga dulqaado diin iyo dad iyo diyuuxna siiye allah inoo barakeeyo dowlad islaami ah oo qur'aani ah oo xaq ah ilaahay bariga afrika ha ka dhaliyo asbaabtee kuwii dhalin lahaana ilahay inaga saab ha inaga dhigo cadow badan bayleed ilahay cadowga ha ka qabto cadow badan bayleed ilahay cadowga ha ka qabto ilaahay jawaasiista ha kashfiyo jawaasiista nagu dhex jirta allah ha kashfiyo raggeeda ilaahay hu gacan geliyo ilaahu subxana wa taala ragnimada ka qaad ilaahu caqliga ka qaad ilaahu aragga ka qaad ilaahu urta ka qaad ilaahu taranka ka qaad ilaahu caafimaadka ka qaad ilaahu waxay naga dhex ulgaarsanayaan ilaahu yaysan kadbanin annagana ilaahu shahaada nagu arzaaq wasala allah calaa sayidina maxamedin wcala alihi wasaxbi ajmaciin ugu dambeyn sheekh axmed abuyoonis oo ah waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ahna halka uu ka dhacay shirka u dhexeeyey beesha bartire ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo xiray kulanka wuxuuna la dardaarmay beesha bartire bismi illahi alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wsali allahuma wslama cla nabiyina muxamadi wcla aalihi wsaxbihi wsalam yaquulu allahu tabaaraka watacaala qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaari walyajiduu fiikum hilda waclamuu ana allaha maca almuttaqiin waqaala sala allahu calayhi wasalam jaahidu lmushrikiina biamwaalikum waanfusikum waalsinatikum ou kama qaala calayhi asalaatu wasalaam وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية أولا الله سبحانه وتعالى بأم هدلينينا نوكل ميي مكان كان خير كبدن له أو شرف تبدن له إن أنغا أو عافمات قمنا أو نبت قمنا بروايسن هاي الله حسب أم هدلينينا سبحانه وتعالى بعد الحمد لله تبارك وتعالى كدمنا وهن أم هدلينينا إن لجنة حركة الشباب المجاهدين كسعودتي مددان halkaan aan isla joognay ahdaaftii iyo waxyaabaha ay la hambaarsanaayeen taxaqiijinayeen waxaan leenahay jasaakumullahu khayran sidoo kale culimmadii rabbaaniyiinta ahaa oo ayadana halkaan duruustii iyo khayrka iyo wanaagga ummaddan u sheegayeen waxaan leenahay jasaakumullahu khayran intaas kadib beesha ayadana oo gogoshaan iyo shirkaan iyo hooshaan ay dhigtayn waxaan leenahay jasaakumullahu khayran wa axsana allahu ilaykum wabaaraka allahu fiikum intaas kadib jasaakumullahu khayran waxaad ogtihiin halkaan waxa lagu ballamay iyo waxa lagu qaatay iyo waxa la sheegay mixwarka guud wuxuu ku wareegayay u muhiimsanaa tadbiiqu sharci illaahi subxaanahu wa tacaala waa kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaalaa in la dabaqo si oo dhab inaan oo waxa weeyaan ugu dhaqaqno kitaabka ilahi subxana wa tacaala kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala maanta aad dareemaysaan qur'aanka oo munasilka ah iyo ahaadiida nabiga calayhi salaatu wasalaam oo qof naga xigo aan jirin oo dhammaan ku wada simannahay waxaa weeyaan aan ka dhabayno ku camalfalkiis iyo ku dhaqankiis waa qodobka hoosba ahaa qodobka labaad oo ku xigay oo halkaan loogu sheegay maanta waxaad dareemaysaan adduunku waa labo waxa joogo waa koox lagu magacaabo xisbullaahi subxaanahu wa tacaala iyo koox lagu magacaabo xisbu shaydaan oo ibliis iyo wahlamada hogaaminayo marka muhiimadda maanta lanoo sheegay in aan jihaadkii labalaabno furunta aan ku aadannahay oo aan ballanqaadnay meeshii bartare idinka jiro xarakatu shabaal mujaahidiin waad u geysaan in dhankaan lanaga soo gelayn soo mahayn intaas waxaa laydinka rabaa in aad gaarsiisaan idinka iyo ummadda idinka dambaysay shir saad ugu qabataan oo ummadda gaarsidaan baa laidinka doonayaa fa jazaakum allahu khayran een, shirkii iyo hooshii ee noo socotay halkaan baan ku xirinaynaa wa jazaakum allahu khayran wa axsan allahu ilayk guud ahaan intaas ayaan caawa kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobixii sida aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee aynoo baranaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu